jimco wanaagsan mar kale dhegaystayaal kulan degdeg ahoo ay habeenkii xalay ahaa ku yeesheen golaha wasiirada soomaaliya magaalada muqdisho ayay uga hadleen xaaladda ammaanka muqdisho iyo dilkii loo geystay allaha u naxariistay wasiirkii hore ee howlaha guud cabaas sheekh cabdulaahi siraaji kulankooda kadib ayay golaha wasiiradu shaaciyeen in ay xilkii ka qaadeen hanti dhowrka guud ee qaranka doctor nuur faarax oo ilaaladiisu ay geysteen dilka wasiirka inkastoo uu ku gacan sayray xilka qaadistiisa wariyaheenna maxamed colaad xasan oo istuudiyaha igu weheliya ayaa warbixintan inooga haya kulanka golaha wasiirada ayaa yimid saacado un kadib markii muqdisho lagu aasay wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dibudhiska cabaas sheekh cabdulaahi saraaji oo habeenkii arbacada magaalada muqdisho lagu dilay wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa iiga warramay kulankoodii xalay hay-adihii baarista ku waday falkii dhacay waxayna sheegeen in saddex qof loo xiray falkaas isaga ah baaristuna ay socoto kadib waxay golaha siiyeen warbixin ka fakiran oo ku aadan falka sida u dhacay aha waxaa usoo baxay inay u baahdeen in macluumaadka ay hayaan darteed in baaris lagu sameeyo dhammaan cid alaal ciddii qusayso war ka soo baxay golaha wasiirada kulanka kadib ayaa lagu sheegay in xilka laga qaaday hantidhowrka guud ee qaranka doctor nuur faarax oo ilaaladiisa ay geysteen dilka wasiirka waa kan injineer yariisow mar kale warbixinihii la dhegaystay doodihii golaha wasiirada kadib golaha wasiirada waxay si wadar ogol ah ugu codeeyeen in xilkii laga qaado hanti dhowraha guud ee qaranka doctor nuur faarax ayaana kula xiriiray qadka teleefonka si uu isna uga jawaabo xilka qaadista lagu sameeyey jawaabtaan ka bixinaya waxa weeye waxa weeye golaha wasiirada soo jeedin bay leeyihiin xilka qaadis ma laha baarlamaanka ayay usoo jeedinayaan baarlamaanka ayaa cod aqlabiyada ama ku diidaya ama ku ogolaanaya kadibna madaxweynaha ayaa digreed kusoo saaraya broseesku kaas weeye qodobka boqol afar iyo toban ee dastuurka ku taalla mar haddii uu diidan yahay xilka qaadista maxaa tallaabo ah oo la gudboon ayaan weydiiyey mar kale doctor nuur faarax tillaabadan haadayahay waa mid cad weeye dastuurka iyo sharciga in lagu dhaqmo ayaan soo jeedin lahaa aniguna taas waxa weeye waa shaqadayda waan wadanayaa ilaa loo marayo sifo sharci ah haddii laiga qaadayo xilka xilka waa laiga qaadi karaa laakiin si sharci ayaa laiga qaadi karaa gola wasiiro xilligama qaadi karaan ila xilka igama diidin golaha wasiiradii broces baan ku qabtay broces baan ku weyn karaa kii in loo maro baan qabaa dictonuur faarax ayaa sheegay in sababaha xilka looga qaaday aysan ahayn dilka wasiir siraaji ee ay jiraan arrimo kale oo loogu soo dugaalay soomaalida waxay tidahdaa baroorta oohinta ka weyn anigu qori ma sidan anigu cidna waxa weye maanan dhibaateen balse waanan ka tacsiyeyey waanan ka xumaaday marka arrintan kale eed waxa kale aad tuhumaysa ee shaqada lagaaga qaadi karaa maxay yihiin mar haddii muddo aad soo shaqaynaysay dhacdan ay dhacday maxaa isku soo beegay kula tahay labada labadan labadan waxaa isku soo bee waxaa isku soo beegay waxaan dhowr jeer criticise gareeyey qaabka shaqo prime ministerku uu u faragelinayo maamulka maaliyadda dalka anigu waxaana hay-addii muxuu ahaa iisheeg korjoogteynayey habka dhaqan dhaqaale ee maamulka dawladda miisaaniyaddii oo lagu tubanayo maamul goboleediyo qaar lacag tiro badan la siinayo qaar lacag yar la siinayo qaar lacagta laga goynayo lacag loo maamulayo sidii bakaarkii miisaaniyad aan lagu dhaqmayn eedaha kolkii la arkay oo haddana dhacdo ka dhacday wasaaradda warfaafinta oo aan iri loo marin sifo sharci ah baarista iyada aan ka gudano markii eedi timaado musuq maasuqi hawad hay-addii iska lahayd waa aniga anaa tiim u diraya soo baaraya tiila iguma simin muxuu ahaa qaladaad baan dhacay prime ministerka dacwad baan u qoray aan leeyahay arrintaasi waa khalad waxa weeye broceskii shaqo oo markaa meesha ka maqan iyo culayskii uu dareensanaa iyo arrintan oo muxuu ahaa isbiirsaday ayuu yiri xil baan kaa qaaday hadda xil isagu uu walaalkay ii dhiibay ma jirin xil golo wasiirna ii dhiibay ma jirin wasiir cabaas sheekh cabdulaahi saraaji oo kow iyo soddon sano jir ahaa ayaa ahaa wasiirka ugu da-da yar ee golaha wasiirada ee uu bishii maaj soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali khayre wuxuu ka mid ahaa qaxootigii soomaalida ee dhadhaab ee sanadkii hore ku noqday soomaaliya geeridiisa ayaa dhaawac iyo murugo ku reebtay dhalinyaro badan oo soomaali ah oo uu u ahaa astaan u muujisay in doorka dhallinyarada ee siyaasadda iyo hoggaanka dalka uu soo noolaanayo gaar ahaan geeridiisu waxay taabatay dhallinyaradii ay iskula soo koreen xeryaha dhadhaab ee dalka kenya dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah damac cumar deeriye oo ku nool dalka kanada xaqiiqatan dhaawaca soo gaaraya qofka dhalinyarada soomaaliga oo ku haminayay maanta inuu dhulkiisa ay ku noqdo oona tusaalaha uu ahaa cabaas iyo inta lamidka ah runtii waa dhaawac aada weyn waaye qalbi jab weeye niyad jab weeye waa arrin murugo leh waa arrin runtii maaragtay nagelistay xakad iyo maaragtay dhaqdhaqaaqanagii waxay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ama ha ahaato dhalinyarada dhadhaab ku taqaanay cabaas ama ha ahaato dhalinyarada soomaaliyeed ee qaranka soomaaliyeed oo uu ahaa hormood maadaama aan ogna umada soomaaliyeed inay boqolkiiba toddobaatan ay dhalinyaro tahay intaas wuxuu u ahaa hormuud buu ahaa raji u ahaa iftiin buu ahaa iyo ilays usoo baxay maanta waxaan aaminsanahay dhammaan dhalinyaradaas in niyadjab ku dhacay in maaragtay geeridiisii sida ay ugu farxeen ay ugu farxeen masjidkii quruxda badnaa oo baxay markii la doortay maanta waxay filayeen horumar waxay filayeen maanta cadaalad waxay filayeen maanta maaragtay inay ku raaxaystaan waxa uu qabanayo waxqabadkiisa laakiin taa iyada waa lasoo afjaray dhalinyaro badan oo ku haminaysa inay dhulka ku noqdaan oo xoogooda iyo maskaxdooda iyo skillskooda ay geeyaanna runtii caqabad bay ku tahay baan leeyahay cabdulqaadir bashiir maxamuud oo isna ku nool dalkan maraykanka waxa uu ka mid ahaa dhalinyaradii ay siraaji iskula soo koreen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dad badan baa soomaaliya ku dhintay sanadihii lasoo dhaafay adna waxaa moodaa geeridan si si khaasa inay itaabatay oo maaragtay aada io qalbi jibisay sira siraaj waxay tahay wuxuu maaragtay noo ahaa annaga dhalinyar ahaan ka dhalinyar ahaan soomaali oo dhan iftiin buu noo ahaa ubax gaaruu noo ahaa oo noo soo baxay wuxuu noo ahaa marka geeridii waxay noqotay maarata ubax aan maaragtay ubax naga dhintuu noqday ilaahay ha u naxariisto aan leenahay dhalinyarada waxaa lagu qiyaasaa inay tahay soomaaliya ku dhawaad adiga ama kain ka badan sideed milyan oo maaragtay qof ah intaasuu maaragtay uba ubax iyo nal iftiin uu ahaa marka iftiinkaasaa naga damay haddaan nahay dhalinyarada soomaalida khaasatan dhalinyarta maaragtay qaxootiga ka yimid ee dhadhaab kusoo wada koray wax kusoo wada barnay isla soo rafaaday nolol iyo silac kusoo koray wax bartay haddana wadankii inay wax u qabtaan ku laabtay xoogaa waxamada si khaasa inay noo taabatay geeridaas garaad nuunow cabdi oo isna ku nool dalka britain waxa ay wax isla soo barteen allahu naxariistee siraaji in dhaweey ma arag geeri aan sidaa uga naxo cabaas keliya ma ahayn saaxiib ee wuxuu ahaa dhinaanu wakti badan wada qaadanay nolol adag oo ba-an oo duruufyo badan oo qallafsan aanu ku qaadanay xeryaha dhadhaab muddo dhadhaab ay ahayd meel bini aadamku ku noolaan karin cabaas noloshaasi adag waxaan innagoo arday ah himilo ka dhiganay inaan maalin un ka baxno noloshaasoon helno meel inoo dhaanta dhadhaab haddii ay suuro geli weyso himiladeenaas meel ka baxsan africa in dalkeenii aan ku celino oo aanu noqono dad wax maaragta kusoo kordhiya wadankoodii taasaa ballan inoo ahayd marka halkan aan kusoo aaday adna isna wadankii dib ugu laabta sidaas arrintaasi ciddii samaysay arrintaasi waxay ahayd arrintay dhadhaab fariin looga dhigaya laakiin aan is leeyahay fariin nooma noqonayso dalkanagu waa meeshaan aaminsannahay inaan nafteenna maalkeenna iyo dhiiggeenaba ku bixinayno geerida wasiir siraaji si kastaba ha u dhacdee waxay dhinaca kale astaan u noqotay sida ammaanka magaalada muqdisho uusan cagaha adag ugu taagnayn iyo hawsha adag ee hor taalla hay-adaha ammaanka ee dowladda gaar ahaan kala ilaalinta gawaarida hubaysan ee mas-uuliyiinta iyo ilaaladooda wadda iyo feejignaanta loogu jiro weerar ismidaamina oo ay fuliyaan maleeshiyada al-shabaab ee dowladda cadowga ku ah kaasi waxa uu ahaa maxamed colaad xasan oo istuudiyaha ila fadhiya oo inoo soo diyaariyey warbixintaasi weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington